أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل
بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacaddau idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah hadda waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha ay ka socoto shaqada iyo dadaalka looga hortagayo haddii uu sameeyo fatahaado guddigii ay ku dhawaaqeen mujaahidiinta ee wax ka qabashada fatahaadaha oo howlihii ugu horreeyey ka bilaabay degmada jilib biyo-xireenno la sameeyey iyo shaqooyin culus oo laga qabtay hareeraha iyo meel kastooo laga cabsi qabay in fatahaad uu ka sameeyo webiga jubba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan howlaha bilowga ah iyo gurmadka ay wadaan mujaahidiinta qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah siyaasiyiinta maamulka gaalada waadeega ee puntland oo weerar afkaa ku qaaday hoggaamiyaha maamulkaasi dushana u saaray iskahorimaadadii dhowaan ka dhacay magaalada garoowe dalladdu waxay u aragtaa mas-uuliyiin mas-uuliyadda iyo cawaaqib xumadii ka dhalatay dhacdadaas inuu leeyahay madaxweynaha xilkiisu dhammaadka yahay oo sidii caadada u ahayd kala qaybinta baas abuurka iyo iska horkeenka bulshada puntland ay tahay camalkiisa dhabta ah sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta xaqudirirka ah oo maanta dagaal ku qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka qaamqaam ee duleedka magaalada kismaayo shan iyo toban ruux oo ku dhimatay daadadka iyo fatahaadaha webiga uu ka geysta deegaano ka tirsan n f d dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato xaaladihii ugu dembeeyey khaza duqaymaha cadowtooyo ee yuhuudda iyo habsami socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta alaaqsa ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toosaad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faareebka wararka
وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo ah laaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman haye bashiir maxaa kaa cusub caawa waa mahadsantahay walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino lagu qoray mareegaha internetka ugu horreyn waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka dhacdada lagu qoray waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka qaamqaam ee hoostaga magaalada kismaayo markan waxaan soo qabanayaa obseedka somaali memo warbixinada maanta uu daabacay waxaa ka mid ah omkron israa'el waxaan kula talinayaa inay joojiyaan duqeymaha khaza waxaa sidoo kale lagu qoray xaalad adag oo ka taagan baar dheere kadib burburkii buuntada degmada inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanaya obseedka caalamada warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah yuhuudda oo weerartay daanta galbeed iyo shuhadada oo kor u dhaaftay kow iyo toban kun maleeshiyaadka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weeraro iyo duulaano isdabajooga ku haya deegaano kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed ee filistiin iyagoo halkaas kala kulmaya iskacaabin adag oo ay sameynayaan dhallinyarada filistiiniyiinta ah warbixinada sidoo kale maanta lagu qoray websaytka caalamada waxaa ka mid ah shan iyo toban qof oo ku dhintay daadad kusoo rogmada n f d xilli mandiqada geeska afrika iswiin uga da-ayo robabka deerta ee sanadkan dadkii iyo dunyadana ay si wacan ugu diirsadeen ayaa dhanka kale dhulka n n f d ay kenya xooga kaga haysato dadka muslimiinta waxaa laga soo sheegayaa fatahaado iyo daalad xoogan oo si weyn u saameeyey dadka iyo dunyada ururka saliibka cas ee dowladda kenya ayaa warbixin uu soo saara ku sheegay in ugu yaraan shan iyo toban ruux ay ku dhinteen daadad xoogan oo kusoo rogmaday qaar ka mid ah ismaamulada ay maamusho kenya halkaasoo sidoo kale ay ku barakaceen kumanaan qoysas ah markan waxaa soo qabanayaa walaalka wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faalota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana soomaaliya iyadoo ku qorta luqadda carabiga waxyaabaha maanta ay daabacda waxaa ka mid ah howlgalladii u dambeeyey mujaahidiintu ay fuliyeen sidoo kale waxaa lagu daabacay sarkaal howlgab ah oo ka tirsan ciidanka kenya oo shaaca ka qaaday sababta ciidamadooda ay ugu dhintaan howlgallada dibadda ee loo diray sida soomaaliya oo kale waxaa sidoo kale lagu daabacay wareegii labaad wadahadallo u dhexeeya dowladda itoobiya iyo maleeshiyaadka oromada oo bilowday sidoo kale warbaahinta maanta waxay wax ka qorayeen siyaasiyiinta mucaaradka maamulka ridada puntland oo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada garoobe ku eedeeyey madaxweynaha maamulkaas siciid deni waxay sheegeen in mas-uuliyadda wixii dhacay uu isaga leeyahay iyagoo sidoo kale ku qaaday weerar afka ah haddaba bayaan ka soo baxay xubnaha mucaaradka puntland waxaa ka mid ah hadaladooda dalladdu waxay u aragtaa mas-uuliyiin mas-uuliyadda iyo cawaaqib xumadii ka dhalatay dhacdadaas inuu leeyahay madaxweynaha xilkiisu dhammaadka yahay oo sidii caadada u ahayd kala qaybinta baas abuurka iyo iska horkeenka bulshada puntland ay tahay camalkiisa dhabta ah waxaana maragma doonto ah in dhacdadii barxadda garowa ahayd qorshe abaabulan oo laysaga horkeenayo dad walaala ah dalladdu waxay rumaysan tahay hadalkii gefka xanafta iyo been abuurka xambaarsanaa ee ka soo yeedhay guddiga amniga gobolka nugaal iyo taliska booliiska puntland uu ahaa mu'aamarad siyaasadeed oo ka timi siciid cabdilaahi deni ujeeddadeeduna ay ahayd khalkhalgelin amni magacdil mas-uuliyiin iyo kicin bulsho laguna xalaalaysanayo beegsiga siyaasiyiinta ka soo horjeeda damaca ku dhisan muddo kororsiga iyo awood maroorsiga ee uu siciid cabdilaahi deni habdhaqanka u leeyahay waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantaha walaalka waxaa maanta aad loo hadalhayaa sawir saacadihii lasoo dhaafay qabsaday baraha bulshada kaasoo muujinaya madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya oo dhaawac kaga yaala gacanta islamarkaana wata qalabka lagu celiyo dadka gacmaha ka jaba sida la sheegay wuxuu qaliin ku galay magaalada abudubay ee dalka imaaraadka carabta balse qaliinkaas ayaan laga bixin faahfaahino dheeraad ah walaalka war soo baxa ayaa sheegaya in xasan gurguurta laga qalay dhinaca garabka bidix waxaana la sheegay inuu dhiig ka fadhiyey islamarkaana dhaawac uu kaga yeelay sida uu ka dhawaajiyey mid ka mid ah falanqeeyaasha ka faalooda arrimaha kooxda riddada soomaaliya madaxweynaha sidan kuu sheegaba muddo laba toddobaad hala la-ay inuu imaaraadka ku sugan yahay xogta hoose iyo warbaahinta iyo meelo badanaa lagu qoraya laakiin dowladda iyo madaxtooyaduba ma faafin qaliinkaas marka weli faahfaahin lagama bixinoo madaxtooyada kama bixin inuu laba qaliin galay inuu hal qaliin galay warar badana laysku dhex wadaa laakiin midda la hubo waxaa waaye in qaliin oo garabka hoostiisa ah oo gacanta bidixda lagu sameeyey dad wararka qaar waxay leeyihiin buro oo yaro uga tiila laga qalaayay laakiin wararka ugu macquulsan waxay sheegayaan jug gaartay dhaawac jug ka gaartay halkaas oo dhiig fadhiistay in wax laga qalaya ay ahaayeen xasan sheekh ayaa lasoo werinayaa in dhaawacaas uu ka soo gaaray camaliyaadkii mujaahidiintu ay kula beegsadeen magaalada dhuusamareeb marka walaalka qaliinka xasan gurguurta ayaa si aada loo hadalhayaa arrinta la yaab kale ayaa ah in isagoo dhaawacan uu ka degay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga halkaas uu kaga qaybgelayay shir ay soo qabanqaabisay dowladda sacuudiga arrimaha ku kalifay isagoo dhaawac ah inuu tago riyaad ayaa lagu sheegay inuu guurguurta ku kalsoonaan waayey ee ra-iisul wasaaraha kooxda dowladada soomaaliya xamse cabdibare xubintii hadalhaynta warbaahinta caawa waa naga intaa yahay bashiir muxiidiin abu ayman ayuu kaasi ah halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalos
جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه فيه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaana waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana jubbooyinka guddigii ay ku dhawaaqeen mujaahidiinta ee wax ka qabashada fatahaadaha ayaa howlihii ugu horreeyey maanta ka bilaabay degmada jilib iyadoo guddiga uu sameeyey biyoxireenno sidoo kalena shaqooyin culus ka qabtay hareeraha iyo meel kasta oo laga cabsi qabay in fatahaadu ka sameeya webiga jubba waryaheenna cismaan axmed dhuubow ayaa booqday halka ay ka soconayaan howlaha uu sameeyey guddiga wax ka qabashada fatahaadaha waxa uu la kulmay qaar ka mid a dadkii howlwadeennada ahaa isagoo sidoo kale tegay goobihii wax laga qabtay
waad mahadsan tahay walaalka kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddi ka shaqaynaya howlaha fatahaadaha webiga durbaba waxa ay shaqada si toos ah kaga bilaabatay degmada jilib oo ka mid ah deegaanada uu maro webiga jubba hadda waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha ay ka socoto shaqada iyo dadaalka looga hortagayo haddii uu sameeyo fatahaado webiga jubba oo biyo tankooda dhaafay wada halkan aan ku suganahay waa bannaanka degmada jilib gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada iyo weliba sidoo kale webiga halkan waxaa ka shaqaynaya qaar ka mid ah makiinadaha kuwaas oo si xawli ah ku shaqaynaya sidoo kale halkan waxaa ku sugan qaar ka mid ah guddigii ku howlanaa shaqada loo idmaday ah in ay ka hortagaan fatahaadaha uu samaynayo webiga sidoo kale halkan waxaa ku sugan shaqaalaha makiinadaha ku shaqaynaya iyo shaqaale kale oo iyagana ku shaqaynaya gacanta sida aad maqlaysaan halkan waa goobaha ay shaqada sida aadka ugu socoto waxaa halkan ku sugan dad fara badan oo ka mid ah dadka ku nool xaafadan amaba deegaanadan gaar ahaan inta u dhexaysa webiga iyo magaalada gaar ahaan dhinaca xaafadda faanoole ee dhanka jihada uu webiga ka xigo guddiga shaqada ku howlan waxay ii sheegeen in halkan laga shaqaynayo sidoo kalena ee looga hortagayo haddii webiga uu sameeyo fatahaado maadaama webiga uu biyo wado sida ka muuqatana biyaha ay yihiin kuwa soo karaar jabsanaya saacadba saacadda ka dambaysa lagana cabsanayo in ay jabsadaan biyahaasi oo ay ku fatahaan deegaanada ay dadka ku nool yihiin goobo badan ayaanu tagnay haddii aynu nahay tiimka iclaamka maadaama halkan ay shaqooyin kala duwan ka socdaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadan ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga landalus kuwaas oo si aad ugu faraxsan shaqada halkan ay ka wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddigii loo xil saaray ka hortaga fatahaadaha guddigaas oo runtii durbaba shaqadooda si degdeg ah u biloobay sidoo kale guddigu waxay ii sheegeen qaar kood oo aan la hadlay in isla maantaba ee deegaano badan laga shaqeeyey oo deegaanadaasna ay yihiin kuwa ku dhowdhow gebi ahaanba deegaano hoostaga ee degmada jilib oo maalmihii lasoo dhaafay shaqo ay ka socotay laakiin uu guddiga si rasmi ah uu shaqadiisa halkan kaga bilaabay meelo fara badan ayuu guddiga gaari doonaa oo uu ka shaqayn doonaa iyadoo sidoo kalena dadka lala hadlayo ee ku nool hareeraha webiga in ay ka digtoonaadaan amaba ay la socdaan hadba xaaladaha kusoo kordha biyaha webiga dad kala duwan ayaan waraysan doonaa oo markaasi aan ka waraysan doonaa xaaladda shaqada halkan ka socota iyo sida ay ugu faraxsan yihiin
waxaan nahay darawalkii baldooskan waxaan ka shaqaynaynay fatahaadda biyaha meelo badanna waan ka soo xirnay webiga hadda oo xaafadaha biyo ka soo galay waxaan u shaqaynaynaa dadweynaha degmada jilib magaalada iyo webiga meel u dhaxaysa oo arjina eh oo biyo ka soo fakadeen ayaan xeraynaa meelo kalena waan u sii soconnaa haddeertaan oo hadda noo dhiman shalaytona meelo badan aan ka soo shaqaynay marka ilaahay mahaddiis kan waxaa waaye biyo xireen oo biyihii magaalada ka bixi lahaa waaye biyihii magaalada ka soo baxa meeshay mari lahaayeen meesha la hagaajinaya si ay biyihii uga baxaan haddii kale biyaha ugu soo laabanaya magaaladii fataadda ay ku sameynayaan meelo kale haa oo aan ka shaqaynay oo webiga arjana saaran oo webiga soo fuulay oo aan xirnay waa jirtaa shalay sidoo kale meelo badan aan soo xirnay marka ilaahay mahaddiisa waan dadaalnay haddana howshii waa ku dhex jirnaa may roogna geega xaafadda hulwadaag may ogaadaseen xaafadda en kanaalkii oo bariiska waraabiyaay beeraha number afar biyo noosugooyi biyoogiya geegi hiroyn alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin siidii guddigii walaayadii sasaartiya geegi shaqeeyo baldoosarkin ilin sasaari gadaalay sida had aragoytan way shaqeeyoy kanaalka dalasuubiin kanaalkii isin kasaayta maxafadu walwadaag buundidii goomoole galaayti hadda may ogaada zeena kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii hoolii shalay biyoogii sofataad jiri geega noo safakidi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walaayadin garab culusa noo siiti may ogaada zeena bulshada xaafadda ka mid aye gadoomiyaha xaafadda anu anigoo liidhaaw magagay cali cumar isaaq mursal may ka dhaliday xaafadda hoolwadaag geega may ka shaqeeyoyna bulshadii deegaanka biyihii xaafado galisaan baldoosara ka saari lawada kanaalkii biyo somari jidkii mar lahaa ee la hiri beero goomool iyo lakaadi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin kanaalkaasoo xaafaddan kasaasan buundi shabax masaajidkii carabta meeli marayti baldoosar ka shaqeeyey biyoogii sogohay la reebi jaay beder sidaysan kasaydan jidkan bu'aal ambahaw baldoosa biyaas biyo ka sogoy baldoosa la jeey lasareebi magaalada aad iyo aad ageega bulshada lanka shaqeeya bulshadana aad iyo aad aan ka faraxsinte may ogaada zeena walaayadana aad iyo aad garab niinka siiti haddii dhaqaar dhaqaala ahaay haddii baldoosar ahaay haddii makiina ahayti haddii shaqaale bulsha oo ummadda muslimiinta laka caabiyaay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hay-ad geeguna wal aan ka baahingne male unuba iska filingnaba haddii geega baldoosarka xafado walaayada sadirtii oo xafado ka shaqeeyo makiinadihii shaqeeyoyan haddii qalabkii lambaahido walaayada oo miiska sasaaraso shaqaal haddii lambaahido walaayada miiska sasaaraso alxamdulilahi rabbi alcaalamiin inaan iska tashido muhiime qof walba muslima geega may ogaada zeena muslimiinta yoba iska filiyan gaalun geega walman ka baahigno wali muslim lasilahay geega walaayada dhiiwoyte alxamdulilahi rabbi alcaalamiin qoladii ila iyo andoomo oo kasabehen laamiga walaayada dajiiti qolalkoodii bacyaasha oon dhisinyeena qof walba oo muslima maanta may waen waxaan ku sugannahay sidoo kale mid ka mid ah goobaha la xirayo webiga uu ku soo fatahay halkan waxaa lagu magacaabaa jaaybader waana duleedka magaalada jilib sidoo kale waxaa ka shaqaynaya rag muruqmaalata ah oo ka mid ah ragga ka xamaasha magaalada loorar ayay ku shubayaan ciidda kadibna waxaa lagu xirayaa biyaha oo aad u soconaya iyadoona halkan ay tahay buundo markii hore lahayd albaabo hase yeeshee muddo dheer markii ay soo shaqaysay kadib hadda istaagtay hadda waxaa laisku dayayaa in lagu xiro loorarkan sidoo kale halkaa waxaa ku sugan guddigii xarakadu ay magacaawday iyo mas-uuliyiintii mid ka mid ah ragga muruqmaalatada ah ee halkaa ka shaqaynaya ayaa inala jooga magacaaga nagu bilow sidoo kale shaqada halkan ka socota iyo waxyaabahaad qabanaysaan
may gobadahayna shaqadii oo macnaha biyihii hafatah may shaqadii oo gobadahayna insha allah oo bilaahi aru macnaha hadda loorayaal in kashabno oo kahirhirno macnaha oo magaaladii ku reebano iyo dantan iyo qasab alxamdulilah jaybedera la ara jaybedera buundo bedera la ara markaan insha allah magaaladana waa u dhowdahay markaan in un loorata arka shishabno oo macnaha un isku hirno oo macnaha murugmaalkii magaalada ana in saasaan banino ha insha allah oo bilaahi aru
maxaa sababta marka cagafka iyo makiinadaha maxaa halkan loogu xiri waay sababta maxay tahay mana meel gala koraan ma aha meel oo mana cagaf iyo walaas gala korta ma aha in dad lay gala koro meel markaan saas aawadiyaan ka hiraaya biyaha marka tankay ku socdaan ka waran tansho tan zaa'id aan socdaan tan zaa'id sax insha allah kulley haddan ingnaag u saanga fadaan marka goorma adinka shaqadan soo gasheen marka hiraabta saakaya galni haddana waa saac waa dhamman waa gartay intaas shaqada waa ku jirteen haddana weli sii wadna waa hadhowna male insha allah hormaa ka bixisaan marka shaqadan kolley barri magnagata ilaahay oo kolley insha allah intaasaad rajeeyaan in barri biyahan marka xaggee ka soo baxeen biyahan webiga ku kooyan webiga waa gartay haa webiga hafatahay biyoosha waay haddii marka biyahan ay socdaan xaggee ku shubayaan marka magaalada iyo macnaha yakashabaang magaalada laykashabaang meel kale mangwadaan kuley si ayn magaalada ugu show marka waa ka hortagalkan hadda aa insha allah in ol ku hortagno oo ka hagaajino in baahagno insha allah
sida aad maqlaysaan waa qaar ka mid ah ragga muruqmaalatada ah halkan ka shaqaynaya iyagoo runtii halkan ku xiraya jawaano laga buuxiyo ciid kadibna salka loo dhigayo halka ay biyaha ka socdaan sida xawliga ku socdo maalmihii lasoo dhaafay webiga ayaa waxa uu waday biyo aad u xoogan oo meelo kala duwan soo maray ugu dambeyna soo gaaray degmada tani jilib inkastoo hadda aysan jirin waxyeelo ay geysteen amaba goobo ay si rasmi ugu fataheen taasna waxa ay ka dambeysay kadib markii dadka deegaanka iyo si guud wilaayada jubbooyinka maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen dadaalo markaasi loogu hortegayey fatahaada webiga kadibna xarakadu markii ay gudiga u saartayna si rasmi hadda lagaga shaqaynayo halkan iyo goobo kale ilaa iyo dhowr goobood ayaa laga soo shaqeeyey oo aan soo marnay tanna waxa ay ka mid tahay goobaha laga shaqaynayo dadyow kala duwan ayaan la hadalnay oo markaasi halkaa ku sugan sidoo kale halka waxaa soo gaaray qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada jilib oo iyagana runtii halkan soo aaday si ay markaasi iyagana u arkaan shaqada halkaa ka socota
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirna halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii kale ee aannu diiradda ku saareynay xaladihii ugu dambeeyey magaalada khaza duqeymaha cadowtooyo ee yahuuddu ay ka geysanayaan magaaladaasi iyo sidoo kale habsami u socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta al aksa xubintan waxaa aalaaba noo soo jeediya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka aheyd oo aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin haddaba xubinteenna aan ku bilowno majaasirtii ugu dambeysay ee yahuuddu ay ka geystaan magaalada khaza iyo deegaanada ku hareeraysan shalay iyo maanta diyaaradaha yahuudda waxa ay duqeymo cashwaa'i ah oo aan loo meeldayin ku beegsanayeen xarumaha caafimaad iyo cisbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada khaza ciidanka yahuudda shalay in ka badan shan jeer ayay duqeeyeen cisbitaalka weyn ee ashifaa loo yaqaano ee ku yaala bartamaha magaalada khaza sidoo kale maanta iyo xalay ayay duqeymo culus la beegsadeen yahuudda cisbitaalkaasi sidoo kale cisbitaalada ay yahuuddu maanta duqeeyeen waxaa ka mid ah cisbitaalka loo yaqaana arrantizi oo ah cisbitaal caruurta ah waxaa sidoo kale yahuuddu ay galabta duqeymo culus ka geysteen xarunta cisbitaalka al indunisi oo ku yaala magaalada khaza waxay sidoo kale yahuuddu maanta duqeymo culus ka geysteen cisbitaalka an nasri loo yaqaano ee indhaha ee ku yaala magaalada khaza haddaba majisarada ugu weyn waxa ay ka dhacday shalay iyo maanta cisbitaalka ashifaa loo yaqaano cisbitaalkan oo loo yaqaano mujamaca ashifaa waa cisbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada khaza waxaa lagu soo waramayaa inay hadda ku sugan yihiin in ka badan lixdan kun oo filistiiniyiin ah oo isugu jira dad dhaawacyo qaba shaqaalaha cisbitaalka ee caafimaadka iyo dad soo barakacay oo gabaad kasoo raadsaday dhismaha cisbitaalka yahuud waxaa lagu soo waramayaa in cisbitaalka ay hareereeyeen waxaa wararka qaar ay sheegayaan in meel u dhow cisbitaalka ay ku sugan yihiin ciidanka yahuudda oo dabaabaadka dagaalka wata sidoo kalena duqeymo bilowday shalay ilaa xalay ilaa maanta cisbitaalkaas ay ku socdaan dad fara badan oo dhaawacyo qabay oo cisbitaalka gudihiisa ku sugnaa ayaa halkaa ku shahiiday ayaa wararku ay sheegayaan haddaba warbaahinta maanta waxay soo bandhigayeen muuqaalada duqeymaha yahuudda ay u geysteen cisbitaalka ashifa ee magaalada khaza
قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله لا اله الا الله sidoo kale wariye ku sugan gudaha cisbitaalka ashifa ayaa ka waramaya xaalada cisbitaalka iyo duqiimaha ku socda
diyaaradaha yahuudda ayaa hadda duqaymo ku beegsaday qaar ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ee soo barakacay ee ku jira cisbitaalka ashifa xaalad cabsi leh ayaa soo wajahday dadka halkan ku sugan dadka waxay isku dayeen inay cisbitaalka ka baxaan laakiin waa u suurageli weyday kadib markii ay sii kordheen duqaymaha yahuudda daqiiqada ka hor ayaan cisbitaalka ka baxay balse markii aan bannaanka tegey waxaan la kulmay rasaas xooggan oo meel ii dhow ka soo dhacday yahuuddu waxay beegsanayaan cid walba oo isku dayda inay ka baxdo cisbitaalka waxay beegsanayaan dadka xanuunsan gaadiidka ambalasta wariyeyaasha iyo cid walba oo ku sugan gudaha cisbitaalka oo doonaysa inay halkan ka baxaan duqaymaha yahuudda ay cisbitaalka la beegsanayaan ayaa sii kordhaya hadda waxaan maqlaynaa dhawaqa gaadiidka ciidanka yahuudda oo aad ugu soo dhowaanaya xarunta cisbitaalka ee ashifa
waa hagaag tirada guud ee dhimashada dadka filistiiniyiinta tani markii cudwaanka yahuudda uu bilowday ayaa hadda gaaraysa koob iyo toban kun toddobaatan iyo sideed ruux afar kun shan boqol iyo lix waa caruur saddex kun iyo labaatan iyo toddoba waa haween lix boqol toddobaatan iyo sideedna waa dad da ah oo rag ah dhaawacu waa labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol ixsaa'iyaadkan wasaaradda caafimaadka khaza ayaa shalay soo saartay maanta waxa ay sheegeen inaysan wax tira koob ah soo saarin kadib markii xarumihii wax lagu tira koobayay ay ka go-een isgaarsiintii iyo internetkii waa hagaag markaan aan eegno halka ay marayso qaswada duufaanta al aqsa iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya walaalkeen suhayb cabdulaahi waad mahadsan tahay ismaaciil afar labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada khaza waxa ay martigelisay dagaallo culus oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaaladaas ismaaciilow dagaalada ayaa waxa ay ka kala dhaceen koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga magaalada khaza waxaana laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoo sidoo kale taangiyo badan looga gubay ciidanka gumaystaha yuhuudda mandiqada loo yaqaano jaxrudeeg ee magaalada khaza waxaa ka dhacay dagaallo toos ah oo ciidanka yuhuudda iyo muqaawamada dhex maray dagaalkaas intii uu socdayneh waxaa ciidanka gumaystaha yuhuudda looga gubay hal gaari sidoo kale ismaaciilow bariga xaafadda xayi zaytuun ee magaalada khaza waxaa sidoo kale lagu beegsaday gaari ay lahaayeen ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciil sidoo kale dagaallo kala duwan ayaa waxa ay ka dhaceen xaafado ay ka mid yihiin baytoxaanuun iyo sidoo kale khan yunis ee magaalada khaza kuwaas oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey ciidanka gumaystaha yuhuudda afartii siddeeddii saac ee lasoo dhaafay waxaa yuhuudda laga gubay wax ka badan toban taangi oo ka mid ah kuwa dagaalka ay ku soo howlgaleen waxaana sidoo kale jiray ismaaciilow duqaymo xogan oo lagu garaacay fariisimo ciidanka yuhuudda ay ka samaysteen magaalada khaza iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee yuhuudda xoogga ay ku haystaan magaalooyin kala duqeeyey ismaaciilow waxaa ka mid ah magaalada talaabiib oo ah caasimadda maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kale magaalada bi'ru sabcah ayaa iyadana la duqeeyey dhanka kale ismaaciil oo kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafo waxa ay faafiyeen muuqaal muujinaya askar ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku dhumaalaysanaya guri ku yaala xaafadda beytuxaanuun ee magaalada khaza kuwaasoo ay kooxaha muqaawamadu la beegsanayaan baalootada alyaasiin si gaar ah qaybta qaabilsan in lagu beegsado goobaha dhufiisada ah ismaaciilo muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya goobtii ay ku dhuumaalaysanayeen ciidanka yuhuudda oo gebiyahaanba burburtay markii aan ka soo tagno dhinaca dagaalada ismaaciilow dhanka kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay waddanka sacuudiga ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen madaxda dawaaqidda ah ee ka jira waddamada caalamka islaamka ismaaciilow kulankan waxaa ka soo qaybgalay madaxda dawaaqidda ah ee waddamada khaliijka sida hogaamiyaha qatar kan sacuudiga kuweyt urdun iyo sidoo kale waddamo kale ismaaciil waxaa sidoo kale kulankan goobjoog ahaa madaxweynaha waddanka turkiga dabadhilifka lagu magacaabo rajab dayib erdogan iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka iiraan shiiciga lagu magacaabo ibraahim ra'iisi ismaaciilow sida la filayey kulankan waxba kama duwanin kulummadii hore oo gebagabadii waxaa soo baxay bayaanaadkii hore loo sii ogaa oo ahaa in ay cambaarinayaan waxa ka socda magaalada khaza maamulka gumaystaha yuhuuddaneh loogu baaqayo in uu joojiyo dagaalka ismaaciilow madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayb erdogan kelimad uu ka jeediyey maanta oo sabtiha kulankaas waxa uu sheegay in ay abuurayaan sanduuq lagu ururinayo lacagta dib loogu dhisayo magaalada khaza hadalkaas wuxuu maanta si aad ah ugu faafay baraha ay bulshada ku xidhiirto waxaana laga bixiyey jawaab celino kala duwan mid ka mid ah dadka wax ku soo qora barta twitter-ka oo tacliiqinayey hadalka erdogan ayaa yidhi wuxuu hadalkiisa u dhigmaa in uu yidhi kayaanka yuhuuddu hoggaanka ha u qabto xasuuqa iyo burburinta uu ka geysanayo magaalada khaza annagana waxaan sidoo kale hoggaanka u qaban doonnaa howlaha dib loogu dhisayo magaalada khaza ismaaciil tan iyo markii ay bilaabatay camaliyadda duufaanta alaaqsa ciidanka gumaystaha yuhuuddana duqaymaha wuxuushnimo ay ka bilaaween magaalada khaza kulamo kala duwan ayay qabteen daawaaqidda ka jirta waddamada caalamka islaamka waxaadna mooddaa in kulan kasta markii uu dhammaado laga soo saarayo bayaan isku mid ah oo ku qoran hal lahjad lahjadaas oo ah inay cambaarinayaan waxa khaza ka socda dhinahaas ayaa ugu muhiimsanaa ismaaciil wararkii ugu dambeeyey ee jiida khaza aad buu u mahadsan yahay walaalkeen suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa nabadoon ibraahim aadan xuseen oo ka mid ah waxgaradka jubbooyinka ayaa ka hadlay cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee ku sugan magaalada khaza waxaan halkan ku soo booqday walaalahay undunis waxaana halkan u imid duqaynta ka socota walaalahay falastiin inaan ka hadlo dhibaatada iyo damqashada aniga aan la joogi waayey gurigayga ama aan wax la cuni waayey marka aan arkay dhibaatada ku haysata falastiin waxaa suuragalow noqon weyday inaan ka aamusnaado annugu haddaan nahay dad islaam ah dadkaasu waxaan nahay dad isku diin ah oo isku mabaadi ah loo dilaayo loona dhammaynaayo loo duqaynaayo laa ilaaha ila allah moxamed rasuulullah oo keliya wax kale ahayn waxaan leeyahay walaalahay ku sabartama oo sabartama waa arkaynaa waana u jeednaa maalin walbaan arkayna duqaynta idinku dhacayso iyo in laydinka jara nalalkii biyihii raashiinkii intaba in laydinka jaray arkaynaa inaad ku sabraysaan oo aad diidantihin hataa inaad ka baxdaan magaaladii ka baxdaan waa diidantihin sharaftiinna iyo xushmadiinna iyo wanaaggiinna iyo diintiinna dooranaysaan allaha idinku ciseeyo allaha idinku sharfo allahana idinku guulaysiiyo annagu kulley maadaama aan idinka dharnay haddii maanta u ahaan lahayd sida etoobiya iyo kenya daraska ay noola tahay runtii maanta axwaasheennu intaa waa ka dharaan lahayd waan idiin soo gudbi lahayn waadna arki lahaydeen waan idin garab dagaalama lahayn ha moodina inaan indhaha ka qabsannay ha moodina inaan idinka damqanaynin ha moodina inaan idin ogeen sidaa habeen iyo maalin baan salaaddu markaan tukunno ilaahay baan idin baryahaynaa waa hagaag xubintii aan uga hadlaynay xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiinna waa naga intaa aad buu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna hogaamiyaasha wadamada caalamul islaami oo ku midaysan ururka waxaa loogu yeero jaamacadda carabta ayaa maanta waxa uu ka dhacay waddanka sacuudi carabiya haddaba kulankaasi oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan hogaamiyaasha wadamada caalamul islaami maxaa ka soo baxay xilli duqaymo arxandara ah ay ka soconayaan magaalada khaza waxaa kulankaasi la socday oo noo soo koobaya cabdulfitaax abu muxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad waxaa maanta magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga lagu soo gebagabeeyey shirka waxaa loogu yeero ururka iskaashiga islaamka oo ay ku midaysan yihiin dowladaha dawaaqidda ee ka dhisan caalamka islaamka waxaana shirkan barbar socday shirka ururka jaamicadda carabta oo isku meel ka dhacay isla mar ahaantana si wada jir ah loo soo gebagabeeyey shirkan sida caadadaba ahayd hogaamiyaasha dawaaqidda ee waxay ka soo saareen hadallo aan dhaafsiisanayn ee miisaskooda wadahadallada waxayna jeediyeen ee tasriixaad aad u liita sida inay cambaarayaan ee falalka waxshnimada ah ay yahuuddu geysanayso sidoo kale waxay ku baaqeen in la qaado ee go-doonka ay yahuuddu ku soo rogeen ee marinka khaza lana ogolaado in musaacadaadka ee shucuubta muslimiinta ah ay u direen walaalahooda falastiin ay gudaha u galaan khaza oo la og yahay in go-doonkan uu dhinac ka hayo ee maamulka masaarida ee al siisi oo isaguna shirka qayb ka ahaa ciidankiisa ayaana hor taagan ee kaalmada aadannimo ee taagan ee macbarka rafax al siisi marna ma uusan soo hadal qaadin in uu maamulkiisa furi doono macbarkan oo ku xiran ee heshiis ay horey u gaareen ee yahuudda iyo masaarida waxaana la ogyahay in macbarkan ciidanka masaarida aysan furi karin ilaa waxay ku furi karaan oo keliya amar ka soo baxay ee xukuumadda tal abiib ee war-saxaafadeed laga soo saaray ee gebagabadii shirarkan ayaa lagu cambaareeyey ee waxa ay ku sheegeen ee dembiyada dagaal ee yahuuddu ka geysanayso khaza iyo in hub iyo rasaas midna aan laga iibin karin ee maamulka yahuudda waxay sidoo kale dalbadeen in xabad joojin lagu dhawaaqo si deg deg ah boqorka urdun ee daaqiga lagu magacaabo ee cabdalaha labaad oo dowladdiisu ay ka mid tahay kuwa xuduudda la leh filistiin go-doonkana qayb ka ah gaar ahaan daanta galbeed oo gebagabadii shirka ka hadlay ayaa dalbaday in la furo ee marinada si kaalmada bini'aadanimo loo gaarsiiyo khaza ninkan dowladdiisu waxay tahay ee dowladda labaad ee maraykanka dhaqaalaha ugu badan uu ku bixiyo sidii shucubta muslimiinta ah looga ilaalin lahaa inay u gurmadaan ee shacabka filistiiniyiinta halka dowladda koowaad ee dhaqaalaha ugu badan uu maraykanka ku siiyo ilaalinta yahuudda ay tahay masar cabdalahan labaad wuxuu codsaday ama yahuudda ka dalbaday keliya in la ogolaado in biyaha iyo daawada la gaarsiiyo ee dadka khaza arrintaas oo uu ku tilmaamay haddii laga diido inay tahay mid dembi dagaal ah ninka hadalladiisa sida aadka ah loo wada sugayey oo loo malaynayey inuu jeedin doono wax ka duwan hadalladii ay jeediyeen ee madaxda kale waxa uu ahaa hogaamiyaha dhagarowga ah ee awoodda jilicsan ku daga dadka muslimiinta ah waa ordogan madaxweynaha dowladda dabadhilifka ah ee turkiga isaguna wuxuu hadalkiisa ku soo koobay keliya in yahuudda lagula xisaabtamo ee gaboodfallada ay hadda ka geysanayso khaza iyadoo aan la ogeyn cidda la xisaabtami doonta haddii iyagu ay yihiin kuwa baaq diraya reer galbeedka iyo maraykankuna ay yihiin ee kuwo yahuudda ku garab taagan ee gumaadka shacabka muslimiinta ah ee reer khaza isku soo wada duubo shirkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shacabka khaza ay waajahayaan xasuuq aan horey loo arag abid taariikhda iyadoo dhimashada shacabka filistiiniyiintu ay hadda kor u dhaaftay ee in ka badan koob iyo toban kun iyo boqol ruux arrintaasna waxay mar kale fadixad ku tahay ee dowladahan dawaaqidda ah oo shucuubtooda waxaa mar kale u caddaanaysa cadaawadda ay u hayaan muslimiinta ayna yihiin kuwa gaalada u jooga halkaasi muslimiintana aysan waxba ugu maqnayn maanta intii uu shirkoodu socday yahuuddu waxay duqaynaysay cisbitaallada iyo goobaha caamka ah ee shacabka ee khaza ee dhankiisa madaxweynaha maamulka isugu yeeray filistiin ee maxamuud cabaas abuumaasin oo filistiin ku matala ee maxfalada dawliga ah ayaa sheegay in ciidanka gumaystaha yahuudda ay bilaabeen hadda inay geystaan waxa ugu yeeray xasuuq jamaaci ah oo aan horey taariikhda u soo marin shacabka filistiin islamar ahaantana ay qaadayaan ee tallaabooyin cas ee waxa hadda ka socda ee gumaadka hadda ka dhacay khazana waxa uu sheegay in mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonaan ee maamulka yahuudda iyo dowladaha reer galbeedka ee yahuudda ku taageeraya beegsiga carruurta iyo haweenka khaza
جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabanaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لحن النصر في الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى